إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barqa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro shalay mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen askarta ay tababartay dowladda kenya ee ku sugan qaybo ka mid ah dhulka n f d waxaa xalay weeraro kala duwan lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee gobollada shabeellaha hoose iyo baay ciidamada dowladda federaalka ayaa duleedka magaalada muqdisho ku dilay gabar labiyo toban jir ah iyagoona dhaawacay dad kale oo ehelkeeda ahaa afar qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay mid ka mid a waddooyinka ugu caansan waddanka kenya walaayadii islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kale dhex dhigtay beelo walaalo ah oo wadadaga gobolka baay kuwaasoo isku khilaafsanaa dhulbeereed ku yaala duleedka magaalada baydhabo qaar ka mid ah dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo dhowaan soo gebagaboobay dowladda federaalka ayaa shaqo joojin ku samaysay taliyaha ciidamada booliiska dowladda federaalka من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar shalay mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen askar ay tababartay dowladda kenya kuwaasoo ku sugan qaybo ka mid ah dhulka n f d sarkaalkii haystay ciidamadaas oo la dilay iyo faahfaahino kale oo ku aadan weeraro mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye ee gobollada shabeellaha hoose iyo baay waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha ku soo duulay waddanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kuwaas oo xero ciidan ka samaystay degmada jannaale waxaana dhawaqa risaasta laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha weli faahfaahin kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ciidamada ugandhayska ka soo gaaray weerarka lagu qaaday sidoo kale isla degmada jannaale waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ciidamada shisheeye halkaa ku heshada isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka danow oo hoostaga degmada qoryooley dhanka gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay gabaldhici kabiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku socdaalaya deegaanka daynuunay ee duleedka magaalada baydhabo dhanka gobolka gaarisa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo ka barbar dagaalamayay ciidamada kenya ayaa ka dhacay duleedka deegaanka hamaay ee gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka n f d ee ay kenya gumaysato dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii kenyaatiga la socday waxaana halkaas lagu dilay isixaaq indhooy oo ahay taliyihii watay ciidamada kenyaatiga ka barbar dagaalamayey sidoo kale waxaa halkaa lagu dilay hal askari oo kale waxaana dhaawac garaab ah oo soo gaaray ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabi jiray caananuug weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaybo ka mida gobolka madheera kamiin ugu dhigeen ciidamo ka tirsan kenya kamiinka ayaa wuxuu maalin ka hor si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada jambi iyo baambo oo ka wada tirsan gobolka madheera ee ku hoos jira gumaysiga kenya waxaana lala beegsaday gaari kooyal ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya howlgallada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa sii xoogaysanaya ciidamada dowladda federaalka ayaa duleedka magaalada muqdisho ku dilay gabar labiyo toban jir ah iyagoona dhaawacay dad kale oo ehelkeeda ahaa maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dhacdadan ayaa timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay rasaas ooda kaga qaadeen gaari caasi ah oo dad shacab ah ay saarnaayeen dadkan oo ka tegay degmada kurtunwaarey islamarkaana ku wajahnaa magaalada muqdisho ayaa dhibaatada la kulmay xilli ay marayeen halka loo yaqaano siinka dheer rasaasta lagu beegsaday gaariga ayaa waxaa ku dhimatay gabar yar oo labiyo toban jir ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale oo qoyskeeda ayna ka mid ahaayeen dad waayeello ah mid ka mid a ehelada gabadha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yidhi waxaan leeyahay inaa lilah wa inaa ilaa rajicuun taariikh foolxuma oo wax qaabdaran ah maanta dhacay dad eheladeyda ah qaraabadeyda ah oo gobolka imaadeen degmada kurtuwaare meel hoose kasoo baxeen oo aan wicitaankas allaha ii imaada aan dhahay ay waddo soo galeen si qadaran si oo alxamdulilah loo galay dadkaas dhaawacooda waa lix dhaawaca iyo hal dhimasho ah ee hadda ay taagan tahay dhibka meesha ku dhacay waa siinka dheer dadkaas niyahow wadday maraayeen wadday socdeen nimankii rasaasiyey waxay wateen faycom mootayna saarnaayeen mootay mooto agmaraysay markii mooto agmaraysay nimankii waxbad iskaga fureen waxa uu sifeeyey nooca ay yihiin ciidamada dowladda federaalk ee caadada ka dhigtay dhibaateynta dadka shacabka ah waa niman qaab daran oo aad u arxan daran oo oyaan daran oo dhibaatada muslimka horta uu keensaday maanta waxaan ka tiri xunnahay aan ka qalbi xunnahay dadka walaalahayga oo la dhammeeyey maanta oo si qaab daran loo galay meedkii yaallo dhaawacyada yaallo lix dhaawaca taallo hal meedna wuu yaallaa dadkaan meesha jooga oo meesha fadhiyaan maamoyinka u jeegdiin say meesha u fadhiyaan xilliga sacda ay taagan yihiin dad oo masaakiina askarta dowladda federaalk ayaa si joogtaha u dila dadka rayidka ah rasaasta dadka lagu dilayo ayaana lagu soo iibiyey canshuurta xoogga looga qaado bulshada qeybaheeda kala duwan sida marar badan ba ay sheegeen siyaasiyiinta ku nool magaalada muqdisho afar qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay mid ka mid a waddooyinka ugu caansan ee waddanka kenya maxamed muudey abu muslim ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in shil geystay khasaare kala duwan uu ka dhacay gudaha waddankaas shilkan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka ku yaala gudaha dalka kenya iyada oona laga helayo tafaasiil dheeraad ah sida ay xoguhu tilmaamayaan shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari rakahab ah oo ay dad badan saarnaayeen iyo mid kale oo xamuul ah inta la xaqiijiyey afar qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gawaarida isku dhacday ayaa goobta ku geeriyoodeen iyada oona uu burbur soo gaaray gawaarida sidoo kale waxaa jira dad dhaawacyo qaba oo aan tiradoodu la shaacin kuwaas oo la dhigay isbitaal caafimaad si xaaladooda loola tacaalo waddanka kenya ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay shilalka nuucan ah iyada oona arrintan ay walaac ka muujisay dowladda kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubayd walaayadii islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kale dhex dhigtay beelo wadadaga gobolka baay kuwaasoo isku khilaafsanaa dhulbeereed ku yeela duleedka magaalada baydhabo heshiiskan oo ay garwadeyn ka ahayd wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa dhex maray beelaha walaalaha ah ee kale ah eelay luway iyo laysaan qabaa'iladan ayaa isku haya dhulbeereed ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay kaasoo in muddo ah khilaafkiisa soo jiitamaye kadib dowro diini ah iyo kulamo arrintan looga arrinsanayay oo lagu qabtay beelahan deegaanka buulafulay ayay wilaayada baay ugu dambayntii khiyaar u siisay inay dhexdooda ka soo heshiiyaan dhulka ay isku muransan yihiin iyadoona ugu dambayntii dhinacyadu heshiis ka gaareen khilaafkaas bayaan ka kooban dhowr qodobna ka soo saareen qodobada bayaankana waxaa ka mid ah kow in uu xog dheeraad ah ka raadiyo goobta la isku haysto kana raadiyo dad ka baxsan dadka khilaafka u dhexeeya labo in saddexda beelood la siiyo fursad ku filan oo ay isku fahmi karaan kuna xallin karaan khilaafkooda wadahadal qaatay afar iyo labaatan sacdood kadib beelihii waxay soo celiyeen in ay ka heshiiyeen iskuna fahmeen dhammaan wixii khilaaf dhuleed ahaa ee ka dhexeeyey ugu horreyn waxaa hadlay suldaanka beesha eelay isagoo sheegay in khilaafkan ay ka dambeeyeen niman shisheeyo kalkaal ah laakiin ugu dambayntii guul weyn laga gaaray tadbiiqu shariicati illaah barnaamijkan dhongmayba mirdhal iilaha shareecada alle madii la dhaqangeliy ku bacdaya ahaati mooyaane hata geega maybu aha ban ideed meelni kasow dagaaladiiya dadkaha abuuray waa baydhow afar kilomitarka ku beeganto dhinac waqooyi maha afuufeeyey barnaamijkaas reedna ha ku riyaayay dadgaale shareecada allaan ogolayn yo runtii reed ha ku riyaayeen haddii shareecada alla inta lakahaay in haado lahayn oo alla tabaaraka watacaala dartiis mujaahidiinta un wadaan oo tadbiiqu shariica an jaro lahayn sadiidaas beelood inta isla maro lahayn ilaahay baa kii dhaariyey sadaa hadda la sheegay heshiiskan may sabab an ahaa sadiida beelood eelay laysaan luway yo lahangnagi barnaamijka kadib yoona ka heliyan maska khilaaf saasoo kale wali beeleah muslimiintas dhatiyo ku nool in kadaydan barnaamijka hadda inta ku dhihi taasaya inka baaqana sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kusimaha malaaqa beesha laysaan ilaahay meen kama xadaqaan geedka maxaduyin kooba koran in biyo geedka jiditina la maro korno madi wanda koyani ee meelih galadu waysanaay kiman jiifad iki banaan jiifad dhato geedka dhugub ilaahayna siyaama hadle walana ari oo macnaha jadwalki oo macnaha una hata khilaafaadka noo saaray dhulkii la ilaahay wala wala siya arday anfaca dhulkii inta khilaafaad insana mi dheer noo sheena inta koyni oo hata kala geebin lena la wajalan wajar hadhoyn wala balwiina dhadhoon atiyona bacda dalika khilaafaad aan kahayna wala ilaahay siina maxaad in leey tan kale khiyaaray wal kale aan ka dalaw kale mala wala hanoo deeri dhulkaas wii ka ganacsan ilaahay kama san bani aadam wal madagaan wala tun miilan oo dhowi ee deedaanka ma san walaaladanan wala arday ilaahay siyon ugu dambayntii waxaa hadlay suldaanka beesha luwaay maxadliin kooba korno bilaaw iyo dhammaadan lahayn ilaahayaa isku leh may kale hadhawaayana heshiiskan oo una go-aansani walaayadan inay rati iidan hadhawaayana waana iidan ka faraxsana walna nii jajuubi ma-e wal una sagaadaniyo markii una khilaafkii intan kooyni bilaawshii ku bilaawni walaalankii lahayo insuwarsan oo ka wareejini beelin reer eray oo suldaanshii hogaamiyaaw iyo dhulkii ka wareejini beerowiliska haay sidii guudhaan markii debagaaraan walananinsi intiinana siina ka ganacsagna walay kalena si unan wareejiniyo xumaan kale manay jarto walaalnimo iyo kalsooni iyo kalgaceel wal anhayna un haddi macnaha geeka tabadaano male iidan ankama hasantiin wilaayadda islaamiga ah ee bay ayaa sidan oo kale dhowr jeer heshiisyo taariikhi ah dhex dhigtay beelo walaalo ah oo khilaaf adag ka dhexeeyey
war ku saabsan dowladda federaalk oo shaqo joojin ku samaysay taliyaha booliiska ayaan idiin soo wadnaa balse markaan qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo dhowaan soo gabagaboobay maxamed ciise ayaa soo jeedinaya dhegaystayaal intooda badan nagala soo xiriira dalka dibaddiisa oo ku xiran warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka bixiyey barnaamijkii taxanaha ahaa ee ay dhowaan soo gabagabaysay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan islamarkaana halkudhigiisu ahaa ilbaxnimadu waa islaamka dhegaystayaasha qaarkood ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen barnaamijka halka qaarkoodna ay talooyin soo jeediyeen aragtidayda ku aadan barnaamijkan ilbaxnimadu waa islaamka oo ka koobnaa xalqado labaatan ah islamarkaasina diiradda ku saarayay in islaamku markasta uu yahay hagaha iyo hogaamiyaha kownkani taasi oo aan ka faa-iiday faa-iidooyin aada iyo aada u badan oo ku saabsan muslimiinta way meel kasta ay joogaan ilaahay dhibkaa ka qaado xaqana ha tuso ha ayidaan xaqa qowlan wa ficlan wa maalan wa difaacan wa xifdan kitaabiillah wa sunnati nabiyihi waa la gaarayaa waa soo noqonay xadaaradii islaamka oo buuxda ramadaan weliba bishaasi barakeysan ay barnaamij gaar ay noo soo gudbiyaan hadba siday dhowrka sana aan kaga dhegeysanayno haddeer barnaamijyadan gaarka ah ee bisha ramadaan baxa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryeynaa in uu naga dulqaado duulaanka qaawan ee nagu soo qaadeen gaalada caalamka barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ayaa xambaarsan macluumaadyo badan oo cilmi ah wuxuuna si cad usoo bandhigayaa in islaam la-aan aanay ilbaxnimo iyo horumari jiri karin warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalk ayaa shaqo joojin ku samaysay taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda wareegto ka soo baxday wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa waxaa lagu qeexay in uu shaqo joojin ku sameeyey wasiirka amniga taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda federaalk jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar wasiirku waxa uu wareegtada uu soo saaray ku sheegay inuu garowsaday khatarta xasilooni ee uu dalka wajahayo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha booliiska waxay ku soo aadaysaa iyadoo maanta loo balansanaa in teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho lagu qabto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa waxaa aada loo hadalhayaa laba hadal kala duwan oo uu isla xalay soo saaray taliyihii hore ee booliiska dowladda federaalka xajaar xilliga afurka ka hor waxa uu sheegay in teendhada afisyooni amnigeeda ay sugayaan caawa waxaanu u soo jeednaa inaanu teendhada habeen barkii la tago eeya la geeyo la baaro boliis joogo la kontaroolo waraaqaha liiska imaanaya dadka imaanaya annaga waxaa noo soo gudbaya guddoomiyaha kumeel gaarka ah iyo xogeeyaha guuda aqalka sare iyo aqalka hoose sidii maanta la yeelaa la yeelayaa balse saxuurta ka hor ayuu hadalkan jeediyey xijaar waxay itusaysaa inaanan annagu ka boliis ahaan mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee beryaalkaa lagu qabanayo aanan damaanad qaadi karin oo aanaan sidii maanta aan u damaano qaadnay aanu ihi diyaar baan nahay aanaan aanaan diyaar u ahayn isku soo wada duub oo shaqo joojinta lagu sameeyey taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa sidoo kale waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan xijaar uu sheegay in amniga magaalada muqdisho uu aad u sii xumaanayo iyadoona uu carabka ku adkeeyey in habeen walba laga dilo ugu yaraan saddex askari oo ka mid ah ciidamadiisa warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta